bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaca waa kuwada ugu darkaroon dowladda federaalka soomaaliya oo axmed madoobi ku adeegsay dagaal ka dhacay ee beledxaawo madaxweynaha koonfurka beed oo xarigga ka jiray ismeel cusub oo casri ah ra-isul wasaare xamse cabdibarre oo sheegay inay jiraan maamul goboleedyo doonaya inay ka go'aan soomaaliya al-shabaab oo weerartay saldhig ciidan oo ku yaala xadka soomaaliya iyo kenya u dhexeeya warka dibadana waxa aad ku dhegaysan doontaan dowladda u k oo tallaabo ka qaadaysa muqalasiinta dadka tahriibiya qodobadaasi iyo wixii ku soo kordha ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebaweyne inuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystaar intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkaroon markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan aanu ku bilaawnay dowladda federaalka soomaaliya ayaa axmed madoobi ku eedeysay dagaal ka dhacaya beledxaawo cabdisalaam juule ayaa warkani inoo faahfaahinaya dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa si adag kaga hadashay dagaal maanta ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gadow qoraalka kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidan u qornaa wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ka xun tahay si adagna u cambaaraynaysaa faldembiyeedka uu eedeysanay axmed maxamed islaam axmed madoobe ka geystay magaalada beled xaawo ee gobolka gado duhurnimadii maanta halkaas oo maleeshiyaad isaga ka amar qaata ee weerar bareer ah ku qaadeen xarumaha loogu adeego dadweynaha iyo xeryaha ciidamada qaranka falkan oo qayb ka ah dembiyada joogtada ah ee uu ku kacayo axmed madoobe ayuu si ku talagal ah ugu weeraray xarumo ay ka mid yihiin xafiiska hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo xeryo ay degan yihiin ciidamada amniga tallaabadan ayaa sidoo kale ahayd mid uu eedeysanuhu kusoo beegay xilli ay dadweynaha magaalada ku mashquulsanaayeen howlmaalmeedkooda caadiga ah taasoo muujinaysa mas-uuliyad darro iyo in aanu wax dan ah ka lahayn badqabka dadweynaha waxaan u tacsiyeynaynaa muwaadiniintii waxyeeladu kasoo gaartay dagaalkaasi waxaana ka go-an dowladda in cadaaladda la marsiiyo cid kasta oo ku nug yeelata goboodfallada noocan oo kale ah waxay dowladdu digniin adag u diraysaa maleeshiyaadka uu sida qaldan u isticmaalo eedeysane axmed madoobe waxaana la xasuusinayaa inay ogaadaan in qof kasta oo qayb ka noqda dembiyadaas abaabulan sharciga la marsiin doono qoraalkaas ayaa waxa uu kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya waxauna imaanaya kadib markii maanta degmada baled xaawo ee gobolka gadow uu ka dhacay dagaal xoogan oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay halkaasi ka dhacay wasiirada wasaaradaha amniga gudaha cadaaladda iyo arrimaha dastuurka wasiir ku-xigeenada wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda xarigga looga jarayay xarumaha cusub ee loo dhisay wasaaradaha amniga iyo cadaaladda ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed munaasabadda oo sidoo kale ay ka qayb galeen madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen qaar ka mid a golaha wasiirada maamulka xildhibaano odayaal dhaqameedyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya iyagoona si gaara ugu mahadceliyey dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo xilligan dardar gelinaya sidii dib u dhis iyo dayactir looga sameyn lahaa xarumihii hore ee dowladda mudane madaxweyne aniga waxaan imid iyo waftigii ila socday ee golaha wasiirada qaarkood ka tirsanaa inkastoo wasiirka cadaaladda uu asagu saaka yimid annagu ragga shalay yimid baan ahayn nasiib wanaag waxaa nasiib u helnay inaan magaalada daaf ka daaf aan soo dhex marno annagoo u kuurgelayno qaab nololeedka iyo qaabkeeda amniga iyo howlaheeda waxaan ku faraxsanahay aana meel kasta ka sheegi karnaa inay tahay meesha la yidhaahdo koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo meel amnigeeda boqol kiiba boqol uu yahay waan idinku mahad celinaynaa mudane madaxweyne adiga iyo golahada wasiirada iyo golahada baarlamaanka iyo dhammaan howlwadeennada reer koonfur galbeed arrintaas ugu mahad celinaynaa waan rabaa qodobka kaloo dul istaago waxaa waaye madaxweyne iskaashiga iyo wada shaqaynta labada heer dowladood dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliyeed wada shaqayntooda runtii ayadana hormuud iyo misaal lagu dayan karo ayaad madaxweyne u tahay dowlad goboleedyada kale oo runtii la isaga ma daydo kala tagga iyo tafaraaruqa iyo kala irdhowga la isaga ma daydo waa wax xun waxaa la isaga daydaa isku duubnida iyo wada shaqaynta ayaa la isaga daydaa soomaali waxay tidhahdaa markay ceelal iyo heshiiso yaa xoola biyo cabaan markii dalka mas-uuliyiintiisii madaxdiisii iyo dowladihiisii heerarka kala duwanaa wada shaqeeyaan markaas ayaa dadkii iyo dunyadii biyo cabaan
madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo isagana munaasabadda xarig jarka labada xarumood ka jeediyey khudbad dhinacyo fara badan taabanaysay ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka go-an tahay sidii dib u dhis iyo dayactir looga sameyn lahaa xarumihii hore ee dowladda waxaa dowladda koonfur galbeed u suurtagalay lix iyo labaatanka wasaaradood inay sidaan oo kale xarumahooda ay ku shaqaynayaan ay u helaan lix shan iyo toban wasaaradood dhismahooda uu dhammaado shanna hadda uu dhismaheeda socdo lixna aan sugayno hadda rajo weyn aan ka leenahay ayadana in la dhiso dadaalkeeda iyo horumarkeedana uu socdo saa la socotaan dowladnimada soomaaliya waxay saldhig u ah oo muhiim u ah amni iyo cadaalad haddaanan amni iyo cadaalad la helin dowladnimo lama helaayo haddaanan amni iyo cadaalad la helin horumar lama helaayo haddaanan amni iyo cadaalad la helin kalsooni iyo midnimo iyo wadajir ma la helaayo haddaanan amni iyo cadaalad la helin dowladnimo dhan ma jirayso sidaas darteeda waxay saldhig iyo aas-aas u tahay dhismaha labadan wasaaradood dowladnimada koonfur galbeed waxaa aada iyo aada aan ugu faraxsanahay maanta inuu ilaahayna gaarsiiyo munaasabaddan qiimaha badan iyo xarumahan meeshii laga soo bilaabay aan ogeyn in maanta iyadoo gabagabaad joogto aan goobjoog ka ahaan magaalada baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayaa dib u dhis iyo dayactir lagu sameynayo xarumihii hore ee dowladda qaar ka mid ah wasaaradaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa ku guulaystay inay dhistaan xarumahooda iyadoona xilligan ay socdaan dib u dhis kale oo lagu sameynayo xarumo kale oo loo dhisayo wasaaradaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ra-isul wasaare xamse cabdibare ayaa sheegay inay jiraan maamul goboleedyo doonaya inay ka go-aan soomaaliya cabdinaasir maxamed ayaa warkani inuu eegaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare ayaa waxa uu sheegay inay jiraan maamul goboleedyo kale oo doonaya in soomaaliya ay ka go-aan haatanna somalilan ay makan tahay ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday muqdisho uu kula hadlayay qurbajoogta soomaaliyeed ayaa sheegay marka laga soo tago somalilan oo uu sheegay in warkeedu caddahay ayna doonayso inay soomaaliya ka go-do inteeda kale ayaa wuxuu sheegay inay jiraan kuwo kale oo aamusan kuwaas in yihiin kuwa ka daran kuwa qeelinaya uu somalilan markaasi maamulada kale puntland iyo jubbaland uu kala jeedo waxauu sidoo kale sheegay in marnaba aan la aqbali doonin in dadka soomaaliyeed la kala guguyo islamarkaana midnimada ummadda soomaaliyeed ay tahay mid loona baahan yahay in la adkeeyo
xukuumaddu markii ay baadhay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dalkeenna maanta mushkiladaha ama hortaagan caqabadaha waxaa si weyn runtii inagoon ogeyn hoosta inooga soo gashay arrinta gooni ugoosiga iyo midnimo la-aanta dalkan loo sii wado ma aha marka la yidhahdo gooni goosi somalilan baan fiirinaa somalilan somalilan warkeeda waa cadiyay libaax ciyey laakiin libaaxyo aamusan oo fara badanaa jira waxaan u baahan nahay inaan dalka dalka soomaaliyeed runtii maanta waxaynu u baahan nahay inaynu ilaalino midnimadiisa waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid inaan aragto
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare ayuu ahaa oo markaasi sheegay inay jiraan maamul goboleedyo markaa doonaya inay ka go-aan soomaaliya taa uu sheegay in marnaba aan la aqbali karina al-shabaab ayaa weerartay saldhig ciidan oo ku yaala xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ali aadanna ayaa inoo faahfaahinaya gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen xerada ciidamada kenya ee ku taala deegaanka odow oo hoos yimaada ama hoostaga deegaanka raaskamboni oo ku yaala soo-oodinta udhexeysa soomaaliya iyo kenya dagaalka ayaana tilmaamay in halkaasi uu ka qarxay kadib markii weerar culus ay ku qaadeen dagaala meel ka tirsan al-shabaab oo la sheegay in markaasi halkaa la isku adeegsaday dagaalka hubka nuucyadiisa kala duwan waxaana la xaqiijiyey in dab xoogan uu ka kacay xerada la weeraray taasoo sababtay sida la sheegayo inay gubtaan teendhooyinkii lagu keedin jiray sahayda ciidamada kenya ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaas iyadoo aysan jirin wax war rasmi ah oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada kenya iyo sidoo kale maamulka jubbaland oo ka hadlay weerarkaas ee la sheegay in al-shabaab ay ku qaadeen xerada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka odow ee gobolka jubbada hoose halka aad naga dhegeysanaysaana waa radio jawar markana warka caalamka dowladda britain ayaa ku dhawaaqday nidaam cusub oo cunaqabateen ah oo lagu beegsanayo kooxaha dadka tahriibiya wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in cid kasta oo ku lug yeelata laga mamnuuci doono inay u safraan u k lana xayro doono hantidooda oo idil lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan in ka badan labaatan kun oo qof ayaa ku gudbay doomo yaryar oo koror u dhaafaya boqolkiiba konton sanadkii hore sida lagu sheegay xogta xafiiska arrimaha gudaha isniintii xogeeya arrimaha gudaha chris philip ayaa sheegay in tirada dadka sida sharci darada ah kusoo galay u k ay dhibaato ammaanka guud u horseedeyso haweenka iyo gabdhaha saaxiibada ina dhegeysanaysaay war wixii dalkahay iyo dibadda caawa na soo gaaray waanaga inta cidduu warka iyaga sheegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebooka ku leenahay radio shawharo sidaas iyo nabadgelyo